gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed ayaa si rasmi ah u furay shirka madasha garsoorayaasha oo ay ka soo qayb galeen dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir madasha ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa doodo iyo aragtiyo qiimo leh oo kor loogu qaadayo hanaanka garsoorka dalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashi yuusuf oo ka hadlay madasha ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu garsoor ku leeyahay bulshada soomaaliyeed
waxaynu maanta iskugu nimid kulankii shanaad ee madasha garsoorayaasha oo ah madal aragti isdhaafsi oo lagu wadaago aragtida iyo afkaarta iyo ra'yiga isla markaana lagula socdo maadaama oo dunidu ay tahay iyo shuruucda iyo xeerarka dalku ay yihiin wax isbedelaya oo aan hal meel taagnayn ujeedooyinka lagu leeyahay waxaa ka mid a bal hadba waxa soo kordhaya in la yskula socdo in aragti iyo faham midaysan laga yeesho howlaha garsoor sharci iyo cadaaladeed aynu bulshada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed u hayno waxaynu garan karnaa oo dhammaanteen laga marag furayaa waxtarka iyo midhaha ka soo baxay madalihii ka horreeyey madashan oo runtii wax badan ka bedelay wax badan oo toganna kusoo kordhiyey howlihii cadaaladeed ee aynu dalka u haynayn oo ugu imanayn cadaalad u samaynta ummadda soomaaliyeed runtii markaas madashan sida horeba loo sheegay ujeedkeedu waxa weeye bal garsoorayaashu inay wakti isku helaan ay ku doodaan aragti isku dhaafsadaan isla markaana ku falanqeeyaan arrimaha markaa taagan ee u baahan in wax laga qabto la hagaajiyo fahamka garsoorayaashana laga mideeyo